Afar iyo tobanka bisha May oo shalay ku beegnayd ayaa guud ahaan caalamka waxaa laga xusay Maalinta Caalamiga ah ee Hooyada, waxaana xuska maalintan caalamiga ah la qabtaa sanad kasta Axadda labaad ee bisha shanaad. Hooyooyinka caalamka ayaa maalintan lagu weyneeyaa iyadoo loogu mahadcelinayo galgacaylka iyo naf-hurnimmada ay ku soo barbaariyeen carruurtooda. Haddaba, Kenya waxay ka mid tahay wadamada sida aadka looga xusay Maalinta Caalamiga ah ee Hooyada. Xaawo Cabdisaahil waa Wasiirka Haweenka, Dhaqanka, Dhallinyarada iyo Isboortiska ee ismaamulka Gaarisa. Waxay ugu horeyn sharaxaad ka bixineysaa ujeedada maalinkan loo aasaasay iyo muhiimadda hooyooyinka ay u leedahay.
Maalintan waa maalin la xuso maamooyinka ilmaha haystaan ama dumarka ilmaha dhaleen waxayna ka bilaabatay wadanka Mareykan maamo la dhahaa Ann Jarvis 1908 hooyadeed xustay markaasna sharci ahaan in holiday laga dhigo waxay noqotay 1914 ayaa officially USA laga dhigay holiday waxayna ku xurmeysay hooyadeed muhiimad weyn ayayna la leedahay haddaan maamo nahay maamooyinka dhan muhiimad bay u tahay because waxay tusinaysaa adduunka dhan in laga xurmeeyo maalin ayaga qaas ahaan loo sameeyo jaceylka loo qabo ayaa la tusinayaa maamo waxaa waaye inay ayada primary care giver ay tahay ay daalin laga yaabo ayadoo culus inay cunto karinayso shaqada guriga qabsanayso ilmo iskool geysanayso dugsi geysanayso soo maalintan in ayada lagu maamuuso lagu xuso waa maalin muhiimad ah muhiimad weyn bay nala leedahay haddaan maamooyinka nahana waan ku faraxsannahay in maalin oo holiday ah oo anakaan iska leena nala siiyo hooyadu keliya kuma ee ka barbaarinta caruurta ee sidoo kale waxa ay door muuqda ka qaadataa nolosha qoyska taasoo mararka qaar caqabado iyo dhibaatooyin ay kala kulanto sida ay sheegayso wasiirad xaawo cabdi dhibka saaid u haysto maamooyinka ilmaha haystaan waxaa kamid ah inay balans garayso kaariyageeda iyo shaqa hadday akhrisanayso ayadii iyo cunugii siday ku haysani lahayd badanaa waxay u keentaa emotional maxaa la dhaha imbalance maanta dhan fikradeeda cunuga guriga ay oga soo tagta ayay ka fikiri hadday shaqaynayso sidoo kale cunuga ay guriga oga soo tagtay ka fikiri soo badanaa stabilitygaas ma qabaan maamooyinka ilmaha haystaan oona shaqaynayaan midda kale cultural beliefs iska jiraan oo dhaha in maamooyinka waxaa lagu talagalay hadii cunug haysata inay guriga iska joogto soo badanaa dadka maxay ku fikiraan ma kalsigaan ka tagay maadaama aan shaqaynayo oo cunugina guriga aan uga tagaayo yunoo dhib dhib dhib badan uu iska jiraa laakiin alxamdulilah malaayiin ku kala nool caalamka oo ka faa'iideysanaya munaasabadda maalinta hooyada ayaa waxay uga mahad celinayaan hooyooyinkooda doorka muhiimka ah ee noloshooda ku leedahay iyadoo aysan jirin marnaba wax lagu qiyaasi karo doorka hooyada ay ku leedahay nolosha aadanaha intisaar saale xuseen v o a nairobi